iyada oo doorashada madaxtinimada ee maraykanku ay soo dhowdahay bili waxa uu doonayaa in uu dadweynaha xasuusiyo saamaynta ay kala soocidani ku reebi karto qoysaska qaar ka mida waalidiinta iyo carruurta weli lama midaynin halka qaar kalena dib loo mideeyey oo ay ku nool yihiin maraykanka iyagoo haysta sharci kumeel gaadh ah balse aan hubin mustaqbalkooda donald trump waxa uu siyaasadda socdaalka ka dhigtay tiirarka ololihiisa doorashada inkasta oo aanu weli caddayn inuu dib u soo noolayn doono siyaasadda kala soocidda qoysaska ee carruurta laga reebayo waalidiintooda ololihiisa madaxweynihii hore trump wuxuu ballan qaaday howlgalkii ugu weynaa ee musaafiriin ee ka dhacda taariikhda maraykanka isagoo bartilmaameedsanaya dadkii sharci darrada ah dalaaliinta daroogada iyo magafayaasha dadka tahriibiya bili oo ka sheekeeyey khibraddiisa munaasabad ay soo qabanqaabisay ololaha madaxweyne ku-xigeenka kamala harris waxa uu rajaynayaa in wacyigelinta la samaynayo ay ka hortegi doonto in carruur kale ay ku dhacaan wixii isaga qabsaday tan iyo markii biden madaxweyne uu noqday waxaa la sameeyey guddi ka shaqeeya dib umidaynta qoysaska qiyaastii shan kun oo carruur ah ayaa lagala hadhay waalidkooda ku dhowaad kun iyo afar boqol ayaan weli la xaqiijin inay dib ula midoobeen waalidiintooda iyo in kale dadaalada lagu raadinayo midaynta qoysaska haray way sii socdaan balse dhaawaca maskaxeed ee kala soocidda ayaa ah mid sii jira